fariimaha bulshada kow dhammaan kaalmooyinka ay bixiyaan ururada samafalka waxay ku salaysan yihiin baahi waana lacag la'aan qof walba oo ay ku jiraan dadka naafada ah iyo waayeelka labo waxaad xaqu leedahay in aad ku dacwooto oo aad ka warbixiso dhaqan kasta oo aan habboonayn dhiig miirasho ama ku-xadgudub shaqaale samafal dhammaan cabashooyinka waa qarsoodi mana jiraan wax dhibaato ah oo ku soo gaaraya kadib marka aad warbixiso saddex yonisiar iyo w i k waxay leeyihiin siyaasad dulqaad la'aan ah dulmiga iyo xadgudubka khaniisiinta waxaa loo arkaa canshaxumo daran waxayna u horseedi kartaa eris kooban dhammaan shaqaalaha bini'aadamnimada waxaa si adag looga mamnuucay inay galmo la sameeyaan carruurta dadka da'dooda ka yartahay siddeed iyo tobanka sano iyadoona loo eegeyn caqiidooyinka dhaqameed ee deegaanka ama ogolaanshaha mas-uuliyiinta ama waalidiinta shan qof kasta iyadoo loo eegeyn qofka aad tahay da'da aad tahay meesha aad ka timid ama waxa aad aaminsan tahay waxay xaq u leeyihiin inay ka nabadgalaan waxyeelada iyo xadgudubka lix shaqaalaheena bini'aadamnimada waxaa loo igmaday inay ilaaliyaan bulshada aan u adeegno dhammaan ficilada dhiigmiirashada iyo ku-xadgudubka galmada waa wax aan la aqbali karin toddoba ku-xadgudubka galmada iyo ku-xadgudubka sea waxay ka dhigan tahay ku-tagrifal awoodeed iyo ixtiraam la'aan xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha gargaarku ay u geystaan dadka ay dhibaatadu samaysay saamaysay siddeed ururada bini'aadamnimada waa inay u shaqeeyaan mabaadiida aadanaha eexla'aanta sharafta dadka oo dhan iyo ixtiraamka haddii shaqaale samafal ah uu waxyeeleeyo ama midabtakoorku kaa codsado inaad samayso waxa aan habboonayn xagga adeegyada fadlan soo sheeg fariintan waxaa ku keenay willow international kenya